فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo madaafiic ku garaacay saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo sarkaal iyo laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerar dhambagal ah oo ka dhacay duleedka degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta oo kala ceeriya ciidamo bar kontarool soo dhigtay inta u dhexaysa deegaanada buulo xaaji iyo cabdala biroole dowladda etoobiya oo markii ugu horaysay si cad u sheegtay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay ka mid noqon doonaan dowladda etoobiya etoobiya oo hubaynaysa maamul goboleedyada waraysi uu bixiyey mid ka mid ah la taliyayaasha ra'iisul wasaaraha etoobiya oo ka hadlay qorshahooda ku aadan maamul goboleedyada ayaa duuxa ku maqli doontaan lafta gareen hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo sheegay xiriir wanaagsan inuu kala dhexeeyo itoobiya oo aysan ka maarmin waxaad maqli doontaan kulan dhexmaray itoobiya iyo maamulka koonfur galbeed siyaasi itoobiyaan caan ah oo sheegay in itoobiya ay qarka u saaran tahay in ay u burburto sidii yuguslaafiya oo kale kulan looga hadlayo horumarinta beeraha oo dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beeralayda qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa sagaal iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga waafaqsanna kow iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa soo diyaariya oo aalaaba halkan nooga soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay maxamed daahir saacadii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weeraro lagu beegsaday ciidamada maamul kala baxay koonfur galbeed iyo jubbaland weerar madaafiica ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada iyo askarta maamul kala baxay jubbaland ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxay sidoo kale dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen bar kontarool iyo askarta maamulka ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada buule xaaji iyo cabdalla biroole waxayna dagaal kooban kadib ciidanka iskaga firxadeen halkii lagu weeraray dhanka kale ugu yaraan saddex askari uu ku jiro sargaal laabaanduulo urur ah ayaa lagu dhaawacay weerar ka midna oo ay maanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan maamul kala baxay koonfur galbeed oo ku socdaalaya duleedka degmada xudur ee gobolka bakool duqiime aad u xoogan oo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah jaamacad ku taala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza ayna ku hooyan jireen dad badan oo barakacyaal ah duqeen ay ciidanka arxanka daran ee yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo adu badan kana mid ahaa dadkii jaamacaddaasi hoyi gabaad ka dhigtay xaafadda zaytuun ooyna ku taala bariga magaalada khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan rafaax deegaanka al misbaax oo ku yaala waqooyiga magaalada rafaax isna waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen saddex iyo toban ruux saddex ka mid ay carruur yihiin saddex kalena ay haween yihiin halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloadu fara badan duqayntan ayaa beegsatay sida la soo warinayo laba gurood deegaankaasi ku yaala waxaa sidoo kale jira dad badan oo ku hoos xaniiban burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoosooda kooxaha gurmadka deg dega ayaana dadaal ku bixinaya sidii loo soo badbaadin lahaa dadka dhaawacyada qaba loona soo saari lahaa dadka shuhadada ah sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda deegaanka qarbatilcadis ee isla magaalada rafax ay ku beegsadeen muuto labalugaaleey ah oo ay dad dhiidaa saarnaayeen waxaana duuqayntaasi ku shahiiday ruux falastiiniya ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaleo mootada saarnaa dadka ku dhaawacmay duqaymihii ka dhacay misbaax iyo qarbatilcades waxaa la geeyey isbitaalka caafimaadka annaasir ee ku yaala magaalada kanunis ee koonfurta marinka khaza sarkaal ethoobiyanna uu sheegay inay xaqiijin doonaan damacooda qabsashada badda soomaaliya dowladda xabashida ethoobiya ayaa sare u qaaday damaceeda ku aadan badda soomaaliya xilli ay cirkis ku sii shareeraysa xiisadda siyaasadeed ee geeska qaaradda afrika mas-uuliyiin sarsar oo xabashi ah ayaa khudbado ay jeedinayeen waxay ku sheegeen inaysan marnaba ka tanaasuli doonin damacooda ku aadan doonista biyaha soomaaliya ridwaan xuseen oo horey u soo noqday la taliyaha amniga ee abiy axmed haddana ah taliyaha sirdoonka ethoobiya iyo taliyaha ku-xigeenka ciidamada badda ethoobiya ayaa ka shan qariyeen iskudayga xabashida ee qabsashada badda geeska afrika wuu soo bilowday xilligii uu xabashida maamulayay mililig islamarkaana ay hadda haystaan fursad kale ay damacooda ku soo cusbeenaysiin karaan waxaan u baahannahay inaan xaqiijinno helitaanka marinbadeeda ma ahanoo keliya dekado ganacsi qiimo kasta ha ku kacdee waa inaan dadkeenna u helnaa marinbadeed oo muhiim u ah jiritaankooda ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya fursaddeennii ugu horraysay waxaan ku weynay xilligii mililig laakiin waxaa haddana soo martay fursad labaad oo aan ku hanan karna marinbadeeda suuragalna ma ahan inaan arrinkaasi dib uga laabanno ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkan ka tirsan xukuumadda abiy axmed sargaal ka tirsan c i e da maraykanka oo lagu helay inuu labaatan sano kufsi u geysanayay dumarka fadiixada horle ayaa ku habsatay qaar ka mida saraakiisha sirdoonka maraykanka ee loo yaqaana c i a kuwaasoo dhibaato ammaandaraha ka wada daafaa caalamka beryaan jaferi rimando oo ahaa sargaal muddo dheer ka shaqaynayay c i e da ayaa lagu xukumay soddon sano oo xabsi heer federaal ah kadib markii lagu helay inuu kufsaday in ka badan labaatan haween ah intii uu ka shaqaynayay dalalka kala duwan oo ay ku jiraan kuwa caalamka islaamka dowladda maraykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in sargaalkan lagu maxkamadayn doono dembiyada uu ka geystay qaar ka mid ah waddamada qaaradda latin america balse marnaba sooma hadal qaadin dembiyada uu ka geystay dalalka caalamka islaamka ee c i a da ay ka howlgasho dembiyada lagu haysana waxay dhaceen intii u dhexaysay sannadkii labada kun iyo lixda ilaa labada kun iyo labaatanka wuxuuna ka geystay dalal ay ka mid yihiin mexico iyo bayru sargaalkan ka tirsan c i a da ayaa dumar badan kufsaday isagoona siinayay lacago mararka qaarna wuxuu isticmaalayay daroogooyin isagoona fadhiya guryaha uu ka ijaartay dalalkii uu ku sugnaa wuxuuna dumarka sawiro ka qaadaya markii ay meer daboolmaan madaxweynaha ukrain oo dhaleeceeyey maraykanka iyo ingiriiska madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ku dhaleeceeyey inaysan ka eefsiinin ogolaasho ay u baahan tahay si gantaalada ridada dheereeye ee reer galbeedka ugu weeraraan bartilmaameedyada gudaha ruushka madaxweynaha ukrain ayaa muddooyinkii dambe dalbanayey in laga qaado xayiraadaha kiyeef ka saaran in gantaalada ridada dheereeye lagu weeraro bartilmaameedyada milatari ee dalka ruushka maraykanka iyo ingiriiska mana siinin wax ogolaasha ah si aan hubkeenna ugu isticmaalno dhulka ruushka nooma aysan ogolaan bartilmaameedyo kasta iyo masaafo kasta oo gudaha ruushka ah ayuu yidhi madaxweynaha ukrain valadimir zeleniski zeleniski ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in xulafada reer galbeedka ay kordhiyeen taageerada milatari siinayeen dalkiisa si ay u joojiyaan horusocodka ciidamada ruushka ukrain ayaana waxay ku tiirsan tahay kaalmada milatariya midka maaliyadeed ay ka helayso xulafadeeda dibadda dowladda ruushka oo xoojisay faragelinta xagga internetka ee ku hayso maraykanka ruushka ayaa sii xoojiyey faragelinta xagga internetka ah ee uu ku hayo siyaasadda maraykanka si gaar ah ololaha doorashooyinka hadda ka socda gudaha waddankaas xukuumadda moscow ayaa samaysay muuqaalo fara badan oo lagu maran habaabinayo taageerayaasha kala taabacsan xisbiyada dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga ee maraykanka isagoona midaas u arka xal uu qalalasa kaga dhex abuuri karo dhinacyada sababi karana inuu hakad ku yimaado doorashada la qorsheynayo shanta nofembar ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka sida uu wargeys ka soo xiganayay shirkadda microsoft ruushka ayaa hadda si gaara wuxuu muddooyinkii dambe xoogga u saarayey faragelinta uu ku haya dhanka musharaxa xisbiga dimuqraadiyiinta haweeneyda lagu magacaabo kamala haras isaguna ka baahiyey muuqaalo fara badan oy dadka ku wareereen madaxa ka hortaga khataraha xagga internetka u fadhiya shirkadda tiknolojiyadda ee microsoft ayaa wuxuu yidhi xilli ay soo dhowaatay doorashada maraykanka waa in mar walba la fishaa weerara xagga internetka oy fulinayaan ruushka iyadoona ujeeddadoodu tahay faafitaanka waxyaabo kala qaybin kara siyaasadda maraykanka dhegaystayaal wararka caalamka caawa waa naga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan dowladda itoobiya ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegtay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay ka mid noqon doonaan dowladda itoobiya dhanka kale itoobiya waxa ay hubaynaysaa maamul goboleedyada bruug haylu oo ah la taliyaha istaraatiijiyada iyo qorshaynta ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa bixiya waraysi dheer oo uu kaga hadlay qorshahooda ku aadan soomaaliya waxa uu sheegay somalilan in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale puntland ah waxa uu yidhi waxa ay beddashay istaraatiijiyadeeda haatanna aad bay kaga niyad jabsan tahay habdhaqanka dowladda oo waxa ay ka soo horjeedaa dowladda masar isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in puntland ay dib uga fikerayaan inay madax bannaanaadaan sida somalilan oo kale horay ayuu u xusay in ay puntland etoobiya u weydiisatay in ay ka mid noqoto maamul goboleedyada etoobiya xilligii uu xilka hayay mele zanawi ra-iisul wasaarihii dalka etoobiya waxaad sugtaanba waa tobanka sano oo soo aadan oo la arki doono gobollo kale oo dhasha oo waddadan soo mara ayuu yidhi la taliyaha istaraatiijiyada iyo qorshaynta ra-iisul wasaaraha etoobiya bruug haylu isagoo sii wata hadalkiisa ayuu waxa uu intaa ku daray somalilan waa ay go'day puntland waa ay go'aysaa hirshabeelle sidoo kale cid joojin kartaa arrinkaasi ma jirto nala dhegaysta hadalkiisa Somaliland. Whether it's going to be Ethiopia or not, time will tell in the coming few weeks. So the point is, Somaliland is gone, from my point of view. It will never to re-emerge with, uh, with, uh, with, um with, Som- with Somalia. Puntland also had changed, shifted its strategy. They are now so disappointed with the behavior and decisions of the Somali federal government by inviting Egypt. They totally opposed it, that Puntland. They are now reconsidering considering their independence call, just like Somaliland. As you recall, Mr. Tafarra at the time, 20 plus years ago, they even aspired to join Ethiopia and even expressed interest uh, in a confederal way to join Ethiopia uh, under the Meles Zenawi regime at the time. So now anything goes. Then you have asked me the next five, ten years. We, we might see more and more states being born, like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate and they need alliances. And hagaag kaasi waxa uu ahaa bruug haydu oo ah la taliyaha istaraatiijiyada iyo qorshaynta ra-iisul wasaaraha etoobiya cabdisalaan yuusuf guuleed oo horay u soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay xaaladda dalka etoobiya iyo hadalka ka soo yeeray la taliyaha abiye axmed waxa weeyaan horta soomaaliya dhibaatada etoobiya ku hayso een, waa wax taariikhi oo muddo dheer soo jiray wax cusub ma ahan laakiin hadda kacdoonkan cusub oo ka bilowday een, eh, saxiixii somalilan een, maamulka somalilan iyo ay samaysteen adisababa oo sharci darrada ahay een, waxaad u malaysaa dowladda soomaaliya iyo maaragtay dowladda federaalka iyo dowladihii qaybta ka ahayd dowladda federaalka inay etoobiya ka dhex faa'iidaysatay een, eh, dhowr nuqdo oo isku xirxiranna weeyaan Een, waxaad arkaysay wixii ka dhacayay somalilan wixii ka dhacayay eh, south west iyo hadda arrintan laleeyahay puntland ayaa ayaa hub soo gelisay Een, waxaan isleeyahay marka etoobiya muhiimadda ugu weyne hadda ay gaaraysa waxa weeyaan inay soomaaliya haykalkii dowladnimadii soomaaliya oo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in laysaga hor yimaado inay ka shaqaysay dowladda dhexane waxaad u malaysaa lafteedu inay markasta ka dabatag tahay markay noqoto ficilka iyo tallaabooyinka ay qaadayso warqadaha ay ka soo saarayso arrimaha maamul goboleedyada waxaa ka socda inay ka dabatag tahay mar kasto oo aysan fahamsaneen waxa ka imaan karo waxa ay samaynayso waxaan ognahay in etoobiya soomaaliya ay ku tiri qunsulka etoobiya ee joogay puntland ama joogay qunsuliyadda ku taalay somaliland inay ku tiri ha ka baxeen soomaaliya bal aysan bixinay joogaan dowladda soomaaliya marka way fahamsan tahay inaysan amarkeeduusan ka shaqaynaynin sababtuna ma ahan etoobiya oo ka bixi diiday oo keliyahe maamuladaas ayaa ku dhaga adeegaya dowladda soomaaliya oo tusaya inaysan awood iyo maaragtay waxay wax uga qaada aysan jirin waa waa runtii waa arrin xumaan ah waa arrin dhabarjab ku ah soomaaliya waa arrin cawaaqib xumo ku ah soomaaliya dowladda soomaaliya marka waxaa laga rabaa iyadoo fahamsan safiirkii iyo qunsulyaddii iyo diblomaasiyinta etoobiya la yidhi puntland ka baxa ka bixi waayeen sababtoo dowladda puntland aa ogolayn u ogolaata inay joogaan somaliland ka baxali oo ka bixi waayeen waxaan is leeyahay gaabis dowladda dhexe waa jira laakiin haddana maamul goboleedyada oo soomaaliya ka tirsanna waxaad u malaysaa inaysan fahamsanayn waxa ay ka shaqaynayaan oo ah inay soomaaliya gacanta u gelinayaan etoobiya inay qarannimadii soomaaliya ku xadgudbayaan inay midnimadii soomaaliya faragelinayaan inay soomaaliya cadowgeeda ay garab ka dhigteen waxaan waxaa kaloo xusid mudan ninkan oo brofesorkan brook haylow lagu magacaabo isagana waraysi uu t v etoobiya siiyey uu ka hadlay waa la taliyaha waxaa la ii sheegay inuu yahay la taliyaha abiy prime ministerka etoobiya inuu yahay la taliyaha istaraatiijiyadda iyo qorshaynta brofesorkaas hadalkiisa waxaa ku jirta t v waadna arki kartiin social mediadu yaallaa inay somaliland ka go'do soomaaliya aysan mar dambe ku noqonaynin yani waxyaabaha u sheego abi ayaa meeshaas ka muuqda marka haddaad aragto hogaamiye tala xun qaadanaya go'aan xun qaadanaya tala xumuu helay waxaa muuqata marka abi in in qola meel kusoo xiratay isagana dabcan uusan wax badan ka fikirin etoobiya ayadaa wax isbadaysa ayadaa laakiin maanta dhibaato haysata ayadaa gogosheedu buuxda gacmaheedu buuxan ayadaa dhiiggeedu jidadkeeda daadanaya etoobiya maanta konton kun toddobaatan kun oo maleeshiyaad ah oo ama oromo ah ama axmaaro faana ah ama tigraay ah ama cafar ah ama maaragtay nimankan maarata sodareenka la yidhaahdo oo maarata gambeelo ah ama gojaam ah waxaasoo dhamaa maanta hubaysan waddan intaasoo dad jamhada oo kasoo horjeeda konton kun ay maanta hubaysan yihiin stabilityga iyo nabadiisu gacantii ka baxday mana soo laaban doonto weliba waa inay ogaadaan maamul goboleedyadan u maleeya etoobiya etoobiyadii horeo derbiga lagu tiirsan jiray ah derbi lagu tiirsada etoobiya maahana dalkiina ha kala goynina etoobiya warkeeda waa uu cad yahay waxa ay sheegaysaa in maamul goboleedyada gacantooda ay ku jiraan iyaga ay u taliyaan puntland iyo somalilandba waa ay ku faantay maamulada kalena waxa ay sheegaysaa in ay waddadaasi soo hayaan kuwo kalena waxa ay leedahay waa ay dhismi doonaan tobanka sane ee soo aadan iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa geeska kale etoobiya ayaa holcaysa oo burburaysa oo sii kala tegaysa waxaana ay ahayd in iminka laga faa'iidaysto oo ummadda soomaaliyeed ay midoobaan jaaniskanna uusan siigin iyadoo taa ay jirta ayaa barofeysar mirara gudina oo ah siyaasi caanka ah dalka etoobiya waxa uu bixiyey waraysi siyaasigan oo ka soo jeeda qoomiyadda oramada ayaa waxa uu tilmaamayaa in etoobiya ay qarka u saaran tahay burbur waxa uu la meel dhigay dalkii la isku oran jiray yugoslaafiya oo waxa uu leeyahay sida waddankaasi u burburay ayay etoobiya u burburaysaa sababo ku aadan khilaafka gudaha oo sii xoogaysanaya iyo mucaaradka oo aad u guulaysanaya meelo badanna qabsanaya brofeysar miraar gudiina waxa uu sheegay in etoobiya sida ay hadda ku socoto haddii ay ku sii socoto in ayba ka sii dari doonto yugoslaafiya وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa iyadoo tani ay jirta ayaa haddana maamul goboleedyada waxa ay muujinayaan in ay etoobiya ku xiran yihiin cilaaqaad uu kala dhexeeyo iskuna wanaagsan yihiin aysanna ka maarmin puntland waxa ay hub aad u badan ka heshay dowladda etoobiya oo waa la hubaynayaa saraakiil etoobiyaan ayaana joogta u soo gaara garoowe oo halkaasi kula kulma maamulka puntland dhanka koonfur galbeed bannaanka ayayba la soo joogaan iyaga iyo xildhibaanada halkaa ka soo jeedaba waxa ay leeyihiin etoobiya kama maaranno la'aanteedna maba jiri lahayn hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren ayaa waxa uu la kulmay saraakiil etoobiyaan ah waxa uu sheegay in arrimaha amniga ay kala hadleen aad buu u ammaanay etoobiya oo waxa uu sheegay ciidamada ay u tababaraan dowlad iyada la mid ahnaba aysan jirin marka loo eego xiriirka ay la leeyihiin dowladda etoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican ee southwest aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda etoobiya oo kale ma jirto arrimahaasaan ka wada hadalnay in lasii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba lasii xoojiyo runtii inta waxaa jooga ciidamo amisom ah oo dowladda etoobiya ah iyo ciidamo non amisom ah oo ku joogo heshiis dowladda ay la gashay dowladda etoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer koonfur galbeed magaalooyin badanna joogaan runtii waa uga mahadcelinaynaa رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
markaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada kow iyo afartanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo fadhiista cisbitaalka jilib ayaa aalaba noo soo jeediya ee dhegaysa bon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor inta badan waxaa la arkaa gabdho guurka ka baqaya oo markii loo sheego dhibaato u arkaa arrintaas caafimaad ahaan maxaad ka leedahay soo dhowow bismillaah waa mahadsantahay Een, cabsida gabadha markii loo sheego guur ama gamophobia fear of marriage waa wax jiro bulshadana ku badan sababo keenaana jiro sababaha waxaa ka mid a een, qofkan een, shukhaansigii uu ku jiro oo kaleeto asagoona waxba galabsan oo kale in la niyadjabiyo la tuuro way keentaa geedidhi kadib marka way niyadjabaysaa markii lagu soo hadal qaadaba barnaamijkaas way ka niyadjabaysaa kii hore ay seefgaraynaysaa Ee, waxaa kaloo keeni kara haddii gabadhan oo kaleeto iyada lasoo furay haddii gabadhan aabada hooyada isfureen oo kale furitaankaasba ay ku nida jabtay marka waxay dareemaysaa mar walba sidii waa lagu yeeri doonaa way cabsanaysaa waxaa kaloo keeni karo eh, family problem ama issue haddii hooyadii aabbaha yihiin dad istumo dagaalamo mar walba waxay ka aaminaysaa guurka inuu saan ku dambeynay way ka cabsanaysaa marka waxaa kaloo jiro oo laydin la fahmi karaa hadduu yahay qof la tuuray abando by parents macnaha qof la dayacay oo kale jeceyl ma laha hooyadeed baa tuurtay ama aabaheed baa tuuray dad kalaa soo korsaday ama waa eedakuris marka waxay keenaysaa taasi inaysan jeceelba aqoonin wax jeceela ma garanayso Een, calaamadaha lagu arkay waxaa ka mid ah markii la dhaho gabadhaasi guurba lagu soo hadal qaado inay qarqarayso wadna garaac baa jiro palpitation Ee, waxaa arkaysaa gacmihoo gariiraya trembling ama shortness of breath macnaha qofkii oo neeftii dee boobsiinaayo oo neefta ku dhegaysa calaamadahaasuu leeyahay Ee, daaweyntiisana waa la talin counseling waaye marka isbitaalada waa in la tago oo dhakhaatiirta loo tago si loo wacyigeliyo loogana hadlo wixii ku dhacna loo- ika- looga looga warramo iyo si loo daaweeyo marka waxay u baahan tahay psychologist u baahan tahay waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
wahagaag kulan looga hadlayay horumarinta beeraha ayaa waxa uu dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beeralayda kulankan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo maktabka beeraha ee xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo guud ahaan beeralayda wilaayada waxa uu kulanka socday muddo saacado ah waxaana lagu soo bandhigay oo lagu gorfeeyey arrimo badan oo khuseeya beeraha horumarintooda iyo caqabadaha haysta beeralayda tala soo jeedin baa jirtay oo kulanka la isku weedaarsaday suldaan cabdisalaan cismaan xaaji oo ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي يكون مهسن كلا كان بلارن يا مانتا سوء أماني وتشيك كساب سن بيرها إلهي مهديس سفي عنا نوغد عي إلهي يكون مهدينينا أولا وآخرا iyadoo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiintannadii heer xarako heer gobol iyo heer degmo dhammaantood insha allahu waxaanan ka wada tashanaynay waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa waxna loogu qaban lahaa webiga fatahaaddiisa iyo horumarinta dalga beeraha insha allahu tacaalaa ilaahay waa noo suurageliyey kolleyba jawaabihii iyo su-aalihii aan codsannayna ilaahay eh, cid walba ay khusaysay waa ka jawaabtay insha allahu tacaala mar walba horta dadku horumarka ayaga ayaa furo u ah ayaga ayaa loo baahan yahay in ay isku xilqaamaan annagu beeraley haddaan nahay waa horaa loo sheegay in badan waxaa waay beerahaasi waa lagu burburay masiibo inta badan waxaa laisku raacay dadku ay keensadeen waay sidiisana masiibo ma dhacdo ilaa hadday dhacdo gacmahaanaan ku keensannay maa asaaba min musiibatin fa bimaa kasabat aydiihim wayacfu can kaiir ilaahay waxaan ka weydiisanaynaa in ilaahay uu naga dulqaado masiibadaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dalaga in cudurrada jiro ilaaha wax daweeye in ilaahay uu daawadiisan u keeno cudur ma jiro ilaa hadduu jiro daawaa loo helaa cudur kasta oo dhaco daawaa loo helaa ilaa laba moogi sida axaadiista ku sugan labadaas aan daawada loo helinna waa da iyo mood waayo ajasiisa ay dhammaato daawo ma laha hadduu duqoobana daawo ma laha laakiin inta kale daawa loo helaa insha allahu tacaalaa kolleyba waxaan u malaynayaa in laga wada hadlay dhan walbo dhinaca beera hadday noqoto dhinaca wadda hadday noqoto dhinaca webi hadday noqoto insha allahu waxaana ka sugaynaa maktabka beeraha wixii uu heli karana inuu noo soo dedejiyo ee waaligeenna waa nala fadhiyaa isagana jubbada hoose isna waxaan ka codsanaynaa in arrintaas uu istaago waxqabadka beeraha waxa horumarka uu ku jiraa waa beeraha laakiin beeraha naftooda iyadoo aan macnaha sida la sheegay taqwallaahi aan la helin wax soconaya ma laha wax walba oo aad tallaabtaan nuuxinayso in ilaahay aad isu dhibto ku xirnaata ayaa macnaha waajib ah haddii aan ilaahay ku xirnaanno ilaahay asaa nugu filan bini aadan wax la weydiiyey waxba ma ma sheegayaan laakiin ilaahay haddaan isu dhiibno haddii waxaan raadinayno adduunye ah waa helaynaa aakharana waa helaynaa dhammaan waa helaynaa insha allahu tacaala marka awalan dadku waxaan ku dardaarminahay in ilaahay laisu dhiibo in ilaahay laga boqo in la isu naxariisto irxam man fi lardi yarxamukum man fi samaa haddii aan dhulkan isugu naxariisano ilaahay wuxuu nooga naxariisanayaa samada haddii ninka dariskiisa ah beerta joogo kan kale wuxuu ku dhaamo uu siiyo uu u naxariisto waxaa waaye hore waxaa la gaarayaa ilaahay idinkiisa guulaa la gaarayaa laakiin haddaan iscadowsanno oo maanta kii laga yaabo malabiso beerinta ka gashay ku deriskiisa ay u badbaaday haddii uu yidhaha kan maxaa u badbaaday baxawan adigu waa kaa goodee maxay ugu weyso isagan haddii lagu intaas lagu fikiro haddii colaad xas- xasadaa jiro cudur xasad ka daranna ma laha cudur xasad ka daran maba jira siisaba alxasid laa yaflaxu abadan weligiis ma liibaanaya xasid marka insha allahu tacaala waad u jeedaan maanta wax alla wixii aad rabteenna waa weydiisateen wixii laidinkaga jawaabay wixii noo maqanna walaayadaan ka sugaynaa insha allahu min xarako ilaa iyo macnaha gobol waa isla taagannahay annagana aan ahaanno dad isku xidhan ilaahayna ku xidhan dalagana mar walba waxaa waaye wixii asaga dhib qofka uu arko ilaan maktabyaan leenahay inay soo gudbiyaan cudurkaanaa la arkay see yeelnaa haddii insha allahu tacaala si la yeela lama weynayo marka beeraheenna allah noo barakeeyo dalkan wuxuu ku dhisan yahay waa beero boqolkiiba siddeetan aa la dhihi karaa inta kale xoolaha waa ku yarna annaga waddamada xoolaha dhinacaas waay webigaan annaga wax- beeraan u fadhinaa de beerihiina sidai hadda la sheegay waxaa waaye beerihii waa duuroobeen waxay u baahan yihiin in dib loo soo celiyo walaayadu dhammaan intaa beeraleyda ay codsatay waxaan ka codsanaynaa iyadana inay macnaha siduuba maktabka beeraha ee mudiirku u sarreeyey uu u sheegay in ayadana arrintaas beeraha uu aad garab qabasho badan noo sameeyo insha allahu tacaala qofku markuu soo kaco oo hadhow asagii uu nin isku filan u noqdo wax walba waxaa waaye isku filnaansho ilahay xaggiisa jirtaaye bini aadamku haddii wax kasta la siiyo waadidaaba haddii la siiyo waxaa waaye waaditeenu leeyahy mid kaluu raadina marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan annagu dhammaanteen kulankan aan aad iyo aad ugu faraxsannahay walaayadan waxaan ka codsanaynaa inay mar walba sidan oo kale maktabku beeraha uu ka warqabo dadkiisa mar walbana daraasaad uu ku sameeyo in macnaha lis kaalmaysto liska warqabo intaasna macnaha ay noqoto isku xir iyo kalsooni insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa hadlay sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada jubbada hoose الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا سكله oo nagu kulmiyey makaankan oo maanta qaboobka badan cambooyinka hoostooda aan fadhiinno aan ugu tashanayno een, horumarinta beeraheeni waa maanta maalin aad iyo aad looga faraxsan yahay oo aad aan ugu faraxsannahay sababtoo ah walaayada jubbada hoose waxaa moodaan waxay eh, taagan tahay muddo kooban oo bilooyin ah oo aan badanayn waa maanta beeralaydii jubbada hoose iyo walaayadii iyo maktabka beeraha harakada kuwa tashanayaan arrimahooda iyo horumarinta beeraha waa ilaahay subxaana wa tacaala mahadiis waa inaan ku shukrino lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid jazaakum allahu khayran markaan talooyinkan oo aad u fara badanaayay oo maanta beeraley soo gudbiisay oo toban iyo dhowrka qodob ku koobanaayeen ayna ku saabsanaayeen sidii aan ku horumarsan lahayna beeraheen waxaa markan loo baahan yahay jazaakum allahu khayran gaar ahaan annagoo ku daaban beeralayda annagoo ku daaban beeralayda waxaan horta guud ahaan u codsanaynaa sa'il gaar ah in lagu fiiriyo meeshan si gaar ahaan in loo fiiriyo ee waxqabadkeeda iyo guud ahaan aada loogu dadaalo intaa markaan ka gudbo jazaakum allahu khayran Ee, intii haddii aan joogno waad dareemaysaan waxqabadka iyo qorshii aan ilaahay subxana taala ugu guuleeyey waad dareemaysaan waxa oo badan baa noo qabsoomay intaasna waxay ku suurtagaleen wadatashi iyo isku duubanaansho iyo isku kalsoono intaanba ku suurtagaleen sooma jazaakum allahu khayran markaan waxaan leenahay ee, inta hadda la sheegay in in ka badan ilahay waa weydiisanaya subxaana wa tacaala in noo suurtogeliyo noo dhammaystiro alla subxaana wa taala wax balla ma ah wamaa daalika cala allaahi bicasiiz waxa ballama jazaakum allahu khayran markaan waxaan leeyahay guud ahaan dhowr nudqa ayaa rabaa inaan dardaaramo ee waxay kama tahay guud ahaan walaalayaal in aan isku duubanaano wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in aan isku duubanaano haddii aan nahay beeraley een, midnimada aan ku dadaalno oo aan ku dadaalno talada iyo tusaalada iyo wax kastaba aan madaysano waxaa kala dedan walaalayaal in annaga aan iscaawino in annaga naftirkeen aan iscaawino oo wax isku tarno oo garbaha isqabsano oo aan iskaalmaysano Een, waxaa laga yaabaa haddii annaga aan iskaashino wax badan baa noo qabsooma madda kale aan dardaarama walaalayaal Een, waxtarka iyo fikirka iyo waxqabashada iyo maskahda way ku jirtaa dadkan baa ku dhex jirtaa wax kasta ayaa garana soomo laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku keeno oo la madeeyo oo sidaas marka aan ku duulno Een, intaan haddii samaynona ilaahi subxaana wa tacaala garabkeen baa noqona jazaakum allahu khayran madda kale marka waxa aad sheegaysaan iyo intaan oo la sheegay qaabkan la sheegay ilaahay waxa weydiisinayna mar kasta iyo waqti kasta iyo saad kasta ilahay inoo fududay ilahay inoo fududay guud ahaan markan jazaakum allahu khayran Een, salaamatu sadra sida walaalaha qaar ay ka tilmaamayeen in lagu dadaalo oo qalbiga laysku furo oo waxaa weye qof kasta qofkii annaga nagamada oo maskiinka aan wax qaban karin inaan wax la qabano qofka maskiinka maanta wax tari karin in aan kor u soo qaadno qofkii maogtahay wax dhaamo oo maogtahay ama meelaha kale ha wacee ama taleefon ha diree masjid ha diree oo wax dhaamo walaalihiis oo masaakiinta inuu kaalmeeyo in meel kale intii aan la gaarin annaga aan isku tashino annaga aan isku tashino jazaakum allahu khayran waxaa kale marka walaa dardaarmaya mar kastaba beeralayda in waqti kasta iyo mar kasta iyo saacad kasta isku imaadaan oo ay tashtaan ee horumarka beeraha ay ku dadaalaan intaan haddii sameeyaana wax badan ba u suurtogaya jazaakum allahu khayran madda kale aan leeyahay waxaa la sheegay moogtahay meelo badan baa la tilmaamay waxaa ka mid ahay oo aan aad maanta ii riiray oo moogtaan i saameeyey way la soo saaro haddii la soo saaro moogta ayagoo baaba intee la geyna ayagoo baabay kasmaa la geyna sooma ayagoo moogta waxbaan talayn markan taasna waan leenahay guud ahaan walaalka haddii la joogiyo harakada ka sarreeya waan leenahay in qorshe iyo fikir iyo moogtay suugeen in lagu dadaalo haddii intaa moogtay la sameeyo oo waxna tari waayaan haddana mayba wahaan shaqo oo meel baan gaarin waa jazaakum allahu khayran markan waan leeyahay jazaakum allahu khayran aan dadaalno aan dadaalno gacmana ha isqobsino aan isu kalsoonaano jazaakum allahu khayran sa aad dareemaysaan hadda meeshaan lagu magacaabo tuuladaas ii sheeg halkaas jirteed mar dhow la xiraay magaada ma wahay fangamoyo soomo fangamoyo mar dhow xiranay soomo annaga xiranay soomo intaa markaan iyo inkan badanba in anaga aan samaysino annaga marka aan isku tashino madda kale aan aan dardaarano walaalayaal in mar kasta aan isku yeerno aan isku imaano oo aan dhahno maha horumarno noqona madda kale hadda oo la tilmaamayo oo dhankaan iyo ku saabsan maogtahay oo ugu daran dadkan masaakiinta ah oo hoos u dhaceen oo qaabkan u yaalaan oo maogtahay intaan fasal saddex fasal ee isku daba noqotay ay ku baaba'een hantadoona saan noqotay oo maanta u baahan in la cayiiliyo haddii maogtahay neefkii oo goshi joogo iyo neefkii daahda laga keeno yaa aad loo jecelahay hilibkiis waxaa la jeclahay daahda la jeclahay soomo neefka goshi joogo mogta neefkan qaniin iyo wax bagayle soomo in markan dadkeen aan ka dhigno oo aan cayiilino ayagana maogtahay aan isdhiidin ayaga nafturkoodana aan isdhiidin maogtahay iskiciyaan nafturkooda iskiciyaan oo iska dhigin maogtahay dad oo caati iska dhigin maogtahay nafturkooda waa fiican yihin maasha allah waaye in kor isku qaadaan jazaakum allahu khayran maddan kale markaan waxaan leeyahay guud ahaan intii warkan la gudbiyey oo ka soo noqonayo ama hal laga halaayo si hadda aan nahay ba ahaana jazaakum allahu khayran intaasna markan waan rajaynaya war degdeg ay noo imaado oo ayada naxariis ku jirta noo baan rajaynaya jazaakum allahu khayran warkii markan shirki iyo hooshii noo socotay oo tashi ku saabsanahay halkaan ayaa ku xidhinaynaa فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد ugu dambayntii qaar ka mid ah beeralayda ayaa waxa ay ka warbixiyeen kulanka iyo waxyaabaha uu daarnaa bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa mahadsantahay walaal kulankan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad maxaa la jiray xiise u leh waxa uuna maaragtaaye xambaarsanaa ciwaano fara badan kulanka waxaa soo qabanqaabiyey guddiga beeraha ee maxaa la jiray jubbada hoose waxaana maxaa la jiray lagu martiqaaday oo guddigaas maxaa la jiray ay martiqaadeen guddigii beeraha ee xarakada iyo maxaa la jiray guddoomiyihii gobolka beeraha ee jubbada hoose iyo guddoomiyaashii degmada maxaafadada kamsuume iyo jamaame intaba maxaa la jiray waa ay maaragtay joogeen kulankana waxaa looga hadlayay qodobo fara badan haddii hal iyo mid aan isdul taago sidii beeraha loo horumarin lahaa horumarinta beeraha ayaa aad looga hadlahayey iyo beerihii dadku waxaa weeye xoolodhaqato soomaalidu waa xoolodhaqato iyo beerley hadda xoolodhaqato ma aysan joogin meeshii beerley baa joogtay sidii beeraha loo horumarin lahaa qaabkii lagu horumarin lahaa ayaa laga tashanhayey wilaayadii gobolka oo ugu horeeyo waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed iyo rag kaloo marti ah oo wasaaradda beeraha ee xarakada ka socday iyo maaragta maktabka beeraha ee gobolka jubbada hoose mas-uuliyiintoodii intaba waa ay joogeen golan aad iyo aad maxaa la jiray loo soo agaasimay ayuu ahaa
waxay iiga dhignayd xafladdaas ama kulankaas beeralayda iyo xarakada dhex maray kulan aad u wanaagsan si fiicanna loo soo agaasimay sidaas ayaan anigu u arkaa loona baahnaa qodobada inta badan diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa horumarinta beeraha webiga xiritaankiisa kanaalla in loo sameeyo yacni maaragtay webiga lagu neefiya markuu biyo badan uu keeno qodobadaas ayuu ku wareeghayaa mixwarku
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana dhegeystayaal caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan beder dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى